wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka somalilan ee cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ayaa dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa wufuudan ayaa saddex cisho ka hor ka ambabaxay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan oo qayb ka ah wafdigan ayaa ka dhawaajiyay in muddadii saddexdii cisho aheyd ee ay ku sugnaayeen dalka iskutaga imaaraadka carabta ay la kulmeen lix hay-adood oo dowli ah oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta isagoo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay la kulmeen madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka moxamed bin zaayid iyo saddex wasaaradood oo ka howlgala gudaha imaaraadka wasiirka ayaa intaa ku daray in imaaraadka carabta ay maalgashi ku sameyn doonaan khayraadka beeraha iyo macdanta waxaa isagana ka mid ah wafdiga uu horboodayay cabdiraxmaan cabdilaahi ciro madaxweynaha maamulka somalilan wasiirka madaxtooyada maamulkaas ayaa sheegay in muddadii ay ku maqnaayeen imaaraadka carabta ay jireen dano muhiima balse aanay imaaraadka u tagin inay sawro kusoo galaan maalmihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aada looga hadlayay halka ay jaani cirib dhigeen wafdiga uu hogaaminaya cabdiraxmaan cabdilaahi ciro madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan maadaama dadka ugu wardambeysay iyagoo ka dhoofaya madaarka weyn ee magaalada hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay somalilan ilaa iyo haatan qodobo cad oo faahfaahsan lagama hayo waxay imaaraadka carabta u tageen wafdigan uu hogaaminaya ciro balse mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka somalilan ee aaday dalka imaaraadka carabta ayaa ka gaabsaday inay gebi ahaanba wax faahfaahin dheeraada ay ka bixiyaan waxay u aadeen imaaraadka carabta iyo kulamada ay soo qaateen warbaahinta iyo hindhaha dadweynaha ayaa aada looga dayay safarkan qarsoodiga ah ee uga ambabaxeen imaaraadka wafdiga oo hormuudka u ahaa cabdiraxmaan cabdilaahi ciro madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan